إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa khiyaartana dhegeysataa jumco wanaagsan kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dil loo geystay ganacsade soomaaliya ayaa mar kale ka dhacay waddanka koonfur afrika xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa dowladdii ay ka tirsan yihiin ku eedeeyay inay colaado ka horinayso gobolka gadow warbixin cusub ayaa daaha ka fiiday qorshe kale oo halis ah oo imaaraadka carabta ka wada dalka soomaaliya bulshada ku nool xaafad ka mida magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob ay ku hayaan dad taabacsan dowladda federaalka markab xamuul ah oo shidaal sidee ayaa ku gubtay xeebaha soomaaliya waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dib ula wareegay deegaanka iyo sooman ee gobolka hiiraan maktabka dacwada ee degmada saakow ayaa tartan sare loogu qaadaya aqoonta diineed ee bulshada u qabtay haweenka wax ka barta maraakiista ku yaala degmadaas warka dibadda dhegeystayaal duhurnimadan waxaa ugu doorkaroon ruushka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay heshiis lagu soo afjarayo dagaalka yukrain intaasi waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warkayaga duhur iminkana u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo jimcaha taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay toddoby labaatanka bisha shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan shan iyo labaatanka bisha abril sannadda laba kun shan iyo labaatanka markaana kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen dhegeystayaal oo faahfaahsan dil loo geystay ganacsada soomaaliya ah ayaa mar kale ka dhacay waddanka koonfur afrika faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaarah cali aadan xasan burcad hubaysan ayaa habeenkii xalay dil naxdinle u geystay wiil soomaali ah oo lagu magacaabo cabdiraxmaan mawliid xilli uu ku sugnaa goobtiisa ganacsiga oo ku taala dalka koonfur afrika cabdiraxmaan mawliid ayaa lagu dhex toogtay dukaankiisa iyadoo kooxda burcadda ah ay si bareer ah rasaas ugu fureen wiilkan dhallinyarada ah xilli uu ku jiray shaqadiisa maalinlaha ah goobjoogyaal ayaa sheegay in burcadda hubaysan ay si lama filaan ah u galeen goobta ganacsiga islamarkaana si bareer ah ay rasaas ugu fureen wiilka taas oo sababtay inuu ku geeriyoodo isla goobta ilaa iyo hadda ma jirta cid isweydiisay dhacdadan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada capton ee dalkan koonfur africa ayaa si weyn ugu naxay dilka cabdiraxmaan iyagoona muujiyey walaac iyo cabsi ay ka qabaan ammaanka muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur africa dilka noocan ah ayaa joogto ka ah gudaha dalka koonfur africa iyadoona la beegsada dhallinyarada soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee ku nool dalka koonfur africa
xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa dowladdii ay ka tirsanaayeen ku eedeeyay inay colaado ka horinayso gobolka gadow waa kan maxamed qaasim qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ku eedeeyey in ay hurinayso colaadaha ka aloosan gobolka gedo gaar ahaan magaalada beled xaawo kulan ay xildhibaanadan ku yeesheen magaalada muqdisho ayay kasoo saareen war-saxaafadeed ay ku sheegeen in dowladda federaalka ay duulaan cad ku tahay gobolka gedo marar kala duwan ayaa dowladda federaalka lagu eedeeyey inay colaad ka abuurto qabaa'ilada dhexdooda iyadoo ay dhacday in ciidamada dowladda federaalka ay la kala safteen beelaha ay diriirtu ka dhexayso warbixin cusub ayaa daaha ka feeday qorshe kale oo halis ah oo imaaraadka carabta ka wada dalka soomaaliya farxaan cali cabdilaahi ayaa faahfaahin ku aadan warkan la diyaarah wargeyska middle east i ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa daabacay warbixin cusub oo uu kaga hadlayo qorshayaasha dhagaraysan ee uu imaaraadka carabta ka wada soomaaliya warbixinta uu daabacay wargeyska ayaa lagu sheegay in xukuumadda abudabi ay si maalinla ah mid ka mid ah garoommada diyaaradeed ee ku yaala soomaaliya uga dhoofiso hub loogu talagalay maleeshiyaadka r s f ee dhibaatada xooggan ka wada dalka suudaan iilowareedyo uu soo xiganayo wargeyska ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in imaaraadka carabta uu garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso hub uga dhoofiyo maleeshiyaadka r s f ee ka dagaalama dalka suudaan halkaasna ay si maalinla ah u soo gaaraan diyaarado sida shixnado hub iyo rasaas ah iyadoo xilliyada qaar halkii maalin garoonka laga dhoofiyo shan shixnadood oo hub ah sida ay tilmaamayso warbixintan takhriirkan daaha ka feedaya qorshaha cusub ee uu imaaraadka ka wada soomaaliya ayaa waxa uu xoojinaya hadalladii dhowaan ka soo yeeray xukuumadda suudaan taas oo waxa loogu yeero maxkamadda cadaaladda adduunka u gudbisay dacwad ka dhan ah abuudabi kuna eedaysay inay xasuuqyo falxun ka geysanayso gudaha suudaan xidhiir wanaagsanna la leedahay maleeshiyaadka r s f balse imaaraadka ayaa iska fogeeyey eedeymahaas middle east i ayaa horay u baahisay warbixin uu ku sheegayo in imaaraadka carabta uu qalab casri ah oo raadaar ah geeyey gobollada waqooyi bari ee soomaaliya halkaas oo uu gacanta ku hayo maamulka la baxay puntland waxaana uu xusay in tallaabadaasi ay ku soo aaday iyadoo maleeshiyaadka r s f laga saaray magaalada alkhartuum ee caasimadda suudaan marka laga yimaado hadalkaas ilawareedyo militari iyo kuwa xagga sirdoonka ah ayaa horay looga soo xigtay in tallaabada uu imaaraadku qalabkan raadaarka ah ku geeyey taliska ciidanka badda ee maamulka la baxay puntland oo ku dheggan saldhigga diyaaradaha magaalada boosaaso loogu talagalay in ay kula dagaalamaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee yemen kani waa heshiis qarsoodi ah oo aysan waxba kala socon madaxda ugu sarraysa puntland oo ay ku jiraan golaha wasiirada ayuu yidhi ilawareed soomaali ah oo uu soo xiganayo wargeyska middle east i ee ka soo baxa dalka ingiriiska isagoo intaa ku daray inay jiraan xogo sheegaya in askar u dhashay dalka kolombiya laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso si loo geeyo dalka suudaan ugana barbar dagaalamaan kooxda r s f saalim saaciid saalim oo ah khabiir ka faalooda arrimaha gobolka maamulana ka ah machad ku yaala dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in aamusnaanta la xidhiirta warbixinnadan iska soo dabadhacaya ee daaha ka feedaya qorshayaasha halista ah ee uu imaaraadka ka wada soomaaliya ay muujinayso dhab ahaanshaha arrimahaas aysanna ahayn arrin ugub ah marka loo fiiriyo cilaaqaadka fog ee u dhexeeya deni iyo imaaraadka carabta waxa uu intaasi ku daray in dowladda federaalka ay doorbiday inay iska ilaaliso carrada imaaraadka carabta taas beddelkeedana ay qaadatay inay ka gaabsato dhaqdhaqaaqyada militari ee uu imaaraadka ka wado dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland duulaannada iyo hagardaamada ay ku lug leedahay dowladda imaaraadka carabta waxaa ka mid ah duulaanka shisheeyuhu ku soo qaadeen soomaaliya waxaana kaalmaha ay ka qaadanayso dowladdani ay yihiin kuwo kala duwan dowladdan oo wakiil ka ah yahuudda ayaana muddooyinkii lasoo dhaafay kordhisay qorshayaasha dhagaraysan ee ay ka wadda soomaaliya kuwaas oo ay ugu adeegayso masaalixda sahayinada iyo reer galbeedka bulshada ku nool xaafad ka mid a magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob ay ku hayaan dad taabacsan dowladda federaalka faahfaahin ku aadan umuurta warkan waxaa la diyaaraa axmed cabdulaahi qoyskan oo ku nool xaafadda soonakay ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa cabasho ku muujiyey dhul muddo dheer ay deganaayeen oo haatan ay duulaan ku yihiin siyaasiyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka qaar ka mid a dadka deegaankan degan ayaa sheegay inay haystaan dukumentiyo sharci ah oo muujinaya lahaanshiyaha dhulkooda islamarkaana ay toddobaatan sano ku noolaayeen xaafadda soonakay iyo nawaaxigeeda dhib waxaan ku qabnaa niman qawlaysata ah oo ka qawlaysta dowladda dhibaato fara badan ku haya dhul dukumiinti aannu leennahay aan degannahay muddo ka badan toddobaatan sano ilaa lixdan sano kuwaas oo maalin walbo degmada iyo taliyaha guuda buliiska macallin mahdi ay amar nagu soo bixinayaan khaasatan waxaa noola soo dira taliya nin la yidhaahdo xasan madoobe dhul dukumiintiyaan degannahay waxaa degan ilmey ku baaba'ay aadan yabaal islaamadoo asayle ayaa waxaa lagu soo bixiyey laba iyo toban baabuuro tignika oo buluusiya milataariya buliisday leeyihiin marka taas nama qabato maxaa tidhaahay xaafadda soonakey oo aan ahayn maxay aheetay dhul dowlo oo maxay aheetay xumeeshi la duunshay oo aheeda ilahay kuma xerada cuuryaamaynta ayaa nagula soo fasax oo nagula soo daloolshay oo nagula dhacaa hal gabar oo hadli karta ta ma jirto xabadaa noogula jawaabaa ay noo yihiin afar iyo labaatan saac dhibbanaan nahay meeshaan wixii ka dhaca dad walbow ogow sanadadii u dambeeyey magaalada muqdisho waxaa isa soo tarayay cabashooyinka la xidhiira dhulboobka oo ay ku howlan yihiin xubno ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo adeegsanaya awood eedan hoggaanka dowladda federaalk oo dhulboobka muqdisho ka socda ku lugle ayaa dhegaha ka fureysto baaqa iyo cabashada ka soo yeeraysa bulshada markab xamuul ah oo shidaal sidee ayaa ku gubtay xeebaha soomaaliya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa inoo akhrinaya cabdulkhaaliq maali cabdiweli markab shidaal oo uu ka babanayay calanka jasiiradda marshaal ayaa la soo warinayaa inuu ku gubtay xeebaha soomaaliya markabkaani ayaa ka yimid dalka mosambique isagoona kusii jeeday dalka imaaraadka carabta xogaha ayaa tilmaamay in markabkan xilligii uu gubanayay shan boqol iyo siddeed mayl oo dhanka bari ka xigay magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoona uu dabka ka bilowday qolka matoorka ee markabka muddo afar iyo labaatan saac ah ayay qaadatay diminta dabka ka kacay markabkan waxaana ugu dambeyn lagu guulaystay in la damiyo ilawareedyo ayaa tilmaamay in ilaa iyo iminka ay korontada ka maqan tahay markabka islamarkaana uu yaalo halkii uu ku gubtay si kastaba ha ahaatee ma jiraan wax khasaaro nafeed oo ay haatan warbaahintu soo warinayso shaqaalaha markabka iyo maamulkiisa ayaana cadeynin sababta rasmiga ah ee uu dabka ugu kacay markabka waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dib ula wareegay deegaanka yasooman ee gobolka hiiraan faahfaahin ku aadan muuqaalkaas waxaa la diyaarah yaasir cabdallah
waa muuqaal kooban oo la daaban karo qadar laba daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ah kaasoo ay baahisay al-kataa'ib al akhbaariya laguna soo bandhigayo qaabka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ula wareegeen deegaanka istaraatiijiga ee sooman oo ka tirsan gobolka hiiraan muuqaalka ayaad ku arki kartaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gudaha usii gelaya deegaanka sidoo kalena ku sugan buurta caanka ku yahay deegaanka iyo sooman ee wilaayada islaamiga hiiraan mid ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la hadlaya rakaabkii saarnaa gaadiidka ku safrayay waddada kuwaas oo goobta marayay xilligii ay mujaahidiintu la wareegayeen iyo sooman
ilaahay subxaana watacaala dadkiina addoomo u dhigan dadka xaqiiqatan waa isgumaystaan ayaga addoomo isku ah mid lacagu dadku ku gumaystaa mid xaaqumbamu dadku ku gumaystaa mid wuxuu ku gumaystaa fikir iyo aqoonu ku gumaystaa ina ka saarno gumaysigaas oo waxaa waye shay cibaadada rabbalcaalamiinka aan dadkaan u saarno xaqiiqatan mujaahidiinta intay u sacdiinayaan ay u socdaan ee dhiiggooda gacanka ugu bixinayaan waa intaas waaye shareecada islaamka in laisku maamulo dadka shareecada islaamka ay harsadaan kitaabka ilaahay lagu dhaqmo nabi maxamed iyo asxaabtiisa waxay ahaayeen dadku muslimiinta dad ku jilicsan gaaladana ku ad adag ay ahaayeen sidaasoo kaleente dad walaalahayna maanta waxaan ku kulanay halkan twitter waa kulmi doonaa galooyinka soo socda sanadaha soo socda mar walbaan kulmi doonaa mafaaten waddadii lidinku dhici jiray si amnigaan ku maraysiin mafaaten waddadii lidinku dhici jiray oo gurdaha lagu duugsan jiray baabuurtiina lagu dhibaateyn jiray mooryaanta ii joogtay maanta ka bilaabata wax laydin dhimaama laha
مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود
dhowaan ayay ahayd markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab si buuxda ula wareegeen deegaanka iyo sooman ee gobolka hiiraan halkaas oo ay isaga carareen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaankaas
maktabka dacwad ee degmada saakow ayaa tartan sare loo qaadayo aqoonta diineed ee bulshada u qabtay haweenka wax ka barta maraakiista ku yaala degmadaas maxamed muudey axmed abuu muslim oo ka qayb galay munaasabadda ayaa warkan inooga diyaariyey magaalada sahkow ee gobolka jubbada dhexe waxaa ka dhacay tartan loo qabtay haweenka wax ka barta labo markas oo ku taala magaalada si kor loogu qaado aqoonta diineed ee haweenka muslimaadka tartankan oo uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada ee magaalada saakow ayaa waxaa loo qabtay haween ka kala socday maraakiista umu ayman iyo xafsa bintu cumar waxaana lagu weydiinayey su-aalo kala duwan oo diini ah waxayna ku wajahan tahay markiska umu ayman waxay leedahay sida tan kam nisaabu dahabi adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo magaca markiskaaga magacayga waa faadimo cabdulaahi waxaan ka socdaa markaska umayman su-aashii jawaabteeda dhan isku day waa cishriina diinaar su-aashii la weydiiyey markiska umu ayman oo ahayd kam nisaabu dahabi sax iyo khalad guddigaan ku celinayaa bismiillah jawaabtay ku bixiyeen waxay dhaheen cishriina diinaaran waa jawaab saxa sidaa daraaddeed markiska umuayman wuxuu helay toban darajo markan waa dowrkii markaska xabsa bintu cumar su-aashan waxay ku socotaa markiska xabsa bintu cumar waxayna leedahay sida tan kam aktaru lmuddati nnifaasi magacaaga iyo magaca markiska أنا معي نعونة في عبد الله نور أو كسول مركز كحفصة بنت عمر سؤالها دين كده جوابتي ميبوا وأكثره أربعون يوما su-aashii la weydiiyey markiska xafsa bintu cumar oo ahayd kam aktaru lmuddati nnifaasi sax iyo khalad waxaan ku celinaynaa guddiga
bismillaah su-aasha la weydiiyey waxay ahayd kam aktaru muddatu nifaas waxay ku jawaabeen arbaciina yowman wa aktaruhu waxay dhaheen arbacuuna yowman waa jawaab saxa sidaa daraaddeed markiska xafsa bintu cumar wuxuu helay toban darajo gabagabadii guddiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijada oo noqotay mid barbar dhac ah waxaana loo balamay kulamo kale waxaan leenahay hambaliyo halkaa laga sii wado ee tartankan aad arkaysaan daawanaysaane annagu waan ku faarna insha allahu tabaaraka watacaala gabdhaheenu kitaabkii sunnada noo baranaya hambalyaan leenahay labadaa markaa markas guddiga wuxuu soo gooyey labadaa markas waxay barbardhac bay noqdeen waa xilli dambe iyo ballan kale iyo diyaargarow kale insha allahu wajazaakum allah khayran wasala allahu calaa sayidina maxamed maktabka dacwada ee degmada saaku wilaayada jubbada dhexe ayaa wadaa dardargelin la xiriirta dacwada haweenka muslimaadka ayaana udub dhexaad u ah bulshada warkan dhegaystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan haatanna warka dibadda ruushka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay heshiis lagu soo afjarayo dagaalka ukrain iyadoo madaxweynaha maraykanka ee donald trump uu sheegay inuu haysto wakhti u gaar ah oo uu ku soo afjarayo khilaafka u dhexeeya dowladaha ruushka iyo ukrain isagoona xoogga saaray dariiqa wadaxaajoodka ayaa waxaa hadalkaasi ka jawaabay ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaana ku dhawaaqay in dalkiisa uu diyaar u yahay in lasoo gebagabeeyo dagaalka ukrain sida laga soo xigtay qaybo ka mid ah waraysi uu la yeeshay kanaal amerikan ah wasiirkan oo hadalkiisa si wata ayaa yidhi trump waxa uu ka hadlay heshiiska annagana diyaar ayaan u nahay inaan dhammaystirno heshiiskaas laakiin waxyaabo gaar ah ayaa weli u baahan in la dhammaystiro arrintan ayaa timid kadib markii trump uu sheegay in dalkiisa horumar badan ka sameeyey soo afjaridda diriirta u dhexaysa dowladaha ruushka iyo ukrain isagoona tibaaxay in kiaf aysan weli diyaar u ahayn heshiiskaas warkii dhegaystayaal duhurnimadan jimcaha idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inagaynta